wanaagsan dadkiina dhegaysanaya halkani waa redio dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duuree redio dalsan qodobada wararkeena kuwooda ugu doorkaroona waxaa ka mid ah
wafdi uu hogaaminayo hor-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo koordhow gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
maamul goboleedka hirshabeelle oo madax cusub u magacaabay degmooyin ka tirsan maamulkaasi
madaxweynaha soomaaliya oo kulan la qaatay wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada dalka ka jira
madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya uu ka taageeri doonaan ay ka taageeri doonaan la dagaalanka al-shabaab
maamulka gobolka banaadir oo muqdisho ku qabtay kulan ay ku taageerayaan ciyaartoyda xulka qaranka todoyodobajirada
munaasabad lagu maamuusayay xuska bisha mawliid oo ku asteysan markii uu dhashay xabiibkeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa haatee ayaa lagu qabtay waddanka swiden
dowladda federaalka soomaaliya oo ka warbixisay dadkii ku soo dhaawacmay buulo buurte iyo jadhalaqsi oo muqdisho la soo gaarsiiyey
akhbaaraadka dibadda warkeena aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
xawaalwadareed looga shakiyey in ay ahaayeen muhaajiriin etoobiyaan ah oo laga helay dalka malaawi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeenna kuwoodii ugu door karoonaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan waa maalnimo khamiis ah taariikhduna ay ku asteysan tahay labaatanka bisha oktoobar sanada labada kun labaiyo labaatanka
aynu ku bilownaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa koordhow gaaray magaalada buulo buurte magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sida warkan uu ku dheereynayo cali aadan axmed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan isagoo markii hore kasoo ambabaxay magaalada qabri dahare ee dowlad deegaanka soomaalida ra-iisul wasaare xamse barre ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ugaas khaliif kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle axmed hagar yuusuf axmed hagar dabargeed gudoomiyaha gobolka cali jayta cismaan mas-uuliyiin iyo dadweyne fara badan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa ujeedka socdaalkiisu tahay xoojinta dagaalka lagu ciribtirayo al-shabaab iyo in markaasi la dardargeliyo dagaalka ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay kula jiraan al-shabaab beledweyne ayaa waxaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda ugu sii horeeyey oo saaka gaaray wasiirka arimaha wasiirada arrimaha guda wasiirada arrimaha gudaha xukuumadda axmed macalin fiqi gaashaandhigga cabdiqaadir maxamed nuur jaamac haweenka xili haween xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waa socdaalkii labaad ee ra-iisul wasaare xamse uu ku yimaado magaalada beledweyne tan iyo markii uu xilka qabtay taas oo muujinaysa ahamiyadda iyo mudnaanta uu ra-iisul wasaaruhu iyo xukuumaddiisu ay siinayso dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
mahadsanid duuliyeen cali aadan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa madax cusub waxa uu magacaabay degmooyin ka tirsan maamulkaasi waryaheena ibraahim mayow ayaa warbixinta warkaa inoo faahfaahinaya wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dowlad goboleedka koonfur dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maamulka gobolka hiiraan u magacaabay gudoomiye ku-xigeenno cusub kadib wareegto kasoo baxday xafiiska wasiirka cabdiraxmaan daahir gure wasiirka ayaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda iyo maaliyadda gobolka hiiraan u magacaabay xasan ibraahin cabdulle halka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dib-udhiska gobolkaas loo magacaabay cabdiraxmaan maxamed muumin gudoomiye ku-xigeenka dib u-heshiisiyiinta iyo federaalka gobolka hiiraan ayaa loo magacaabay maxamed maxmuud maxamed dhuubey sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa xilkii ka qaaday gudoomiyihii degmada buulo berde gudoomiyaha cusub ee buulo berde ayaa loo magacaabay xasan maxamed cabdi oo bedelaya gudoomiyii hore ee degmadaas axmed maxad nuur oo xilka xilka qaadis uu ku sameeyey wasiirka arrimaha gudaha dhinaca kale waxaa maamul cusub loo magacaabay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waxaana gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maaliyadda degmadaas loo magacaabay maxamed qaasim cabdi halka gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dibudhiska degmada laga dhigay cabdisalaan xasan abuukar gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada jalalaqsi ayaa waxaa loo magacaabay maxamed xasan ibraahim magacaabista mas-uuliyiintan ayaa timid kadib markii la arkay baahi loo qabo dardargelinta maamulada degmooyinkaas buulo burde iyo jalalaqsi oo gobolka hiiraan ka tirsan
mahadsanid mayow dhinaca kalena haddii aynu eegno madaxweynaha soomaaliya ayaa kulan la qaatay wasiirka wasiirada waxbarashada maamul goboleedyada dalka ka jira madaxweynaha federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaaday wasiirada waxbarashada ka jira dowlad goboleedyada dalka waxaana uu madaxweynaha wasiiradaasi uu kala hadlay dardargelinta howlaha ay bulshada soomaaliyeed u hayaan wasiirada waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaana kulan waxa uu kula qaatay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirada ka socda maamul goboleedyada kale ah jubbaland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo maamulka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirada waxbarashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayee dalka ayaana kala hadlay sidii wadajir loogu soo ambaqaadi lahaa dagaalada ama dadaalada dayeenta iyo baahinta adeegyada waxbarashada ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac wasiirka waxbarashada dowladda federaalk faarax sheekh cabdiqaadir iyo wasiirada dowlad goboleedyada dalka ayaana madaxweynaha ugu warbixiyey baahiyaha waxbarasho ee ka jira iyo sidii heerarka kala duwan ee dowladda isaga kaashan lahaayeen suurtagelinta kordhinta fursadaha waxbarashada manhajka iyo imtixaanaadka shahaadiga
madaxweynaha dowlad goboleed waa dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka taageeri doonaan la dagaalanka al-shabaab mustafa cagjar oo ah madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida ayaana sidaani ku waramay
laabto inuu iska noqon lahaa inuu halkan intuu soo maro wixii u arki karo duruufaha dadka iyo dhulkaloo taariikh fara badan la ogtihiin intaba inuu ogaado uu yimid inaan soo dhoweyno wax kale oo farabadan oo ajendao inoo yaalla ma jiraan soo dhaweyntiina si fiican baad uga soo baxdeen suugiyadiina si fiican baad uga soo baxdeen waad ku mahadsan tihiin dhowrka madow isagu inuu ka yidhahdo baa muhiima halkan waxyaalaha la iska kaashanaya sidii aad idinkuba sheegteen la dagaalanka argixisada al-shabaab baa kow ka ah xoojinta isdhexgalka dhanka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee deegaanka iyo jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee soomaaliya ayaa ka mid ah waana waqti taariikhi oo waad ogtihiin dadku isagoo oo isu magaranaysaa isku ood wadaag oo walaalo oo mxuaha jinsiyad iyo dhiigyo wadaaga taariikhihii jira awgeed wixii dhex yaallay loo dhigay iyo sidii loo kala qoqoy waxaad ogtihiin marka maanta inaan fursad u helno inaanba arrimaha kaga hadli karno inagoo laba dowladood kale ah laakiin wax walba oo kale oo dad jaari ay ama ehli ay wadaagi karaan wadaagayna ganacsi fikir wax walba inagu aan wadaagi karaa inaan joogno inaan wax weyntaa waa taarikh inoo soo korodhay dhalinyartu kolley nasiib fara badan bay leeyihiin waxaa laga yaabaa odayaasha halkan fadhiya iyo aydiga anagu aanu nahay iyo in uun xanuuno fara badan iyo qax iyo dagaallo iyo ay ka ay ka ay ka ogyihiin qadiyada laakiin in waqtigu is saxayaad moodaa ilaahayna hanoo sii siyaadiyo waanu ku faraxsannahay ra-isul wasaaraha ra-isul wasaaraha wasaarahana si buuxda dal ahaan iyo deegaan ahaanba inaan uga shaqayno iyo dowladda cusub ee ka dhalatay soomaaliya labadaba ayaana saaran waajibkaana waan ka soo baxayna haddii aan la yidhaah isbaham buuxana wuu jira hadda labada dal ahaan in la wada shaqeeyo oo mandaqadani ay ka baxdo dagaalada joogtada ee lagu yaqaanay waxaa lagu qiyaasaa africa meesha ugu dagaalka badan inay tahay geeskaan ku nool inagu koonfur africa ma aha waqooyiga africa ma aha west africa ma aha waxaa soo raacda u malaynayaa central africa congo iyo ruandi iyo meelhaas meesha ugu dagaalka badan ee qarniyo qarniyo degila waa geeskan africa inaguna geeskan degila baynu bartankiisi siinahay marka isha inaga muuqata iyo dayaca iyo horumar la-aanta iyo wax oo dhan waxaa aasaas u ah khilaafaadka soo jiitamay ee jiray ilaahay uu inaga zuuliyo oo nabadaan helno xorriyadaan helno oo dadku si fiican u noolaadaan ayaan rajeynaynaa ra-iisul wasaare aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan kusoo dhaweyno
dhinaca kalena maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada caasimadda muqdisho ku qabtay kulan ay ku taageerayaan ciyaartooyda xoolka qaranka todyo toban jirada oo dhowaan kusoo guuleystay koobkii bariga iyo bartamaha afrika cali aadan ayaa mar kale warbixintan eegaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka gobolka banaadir ahaydna soo dhaweynaya casho sharaf loo sameynayay ciyaaryahanadii toddobiyo toban jirada soomaaliya ee kusoo guuleystay koobka bariga bartamaha afrika ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho munaasabadda waxaa kasoo qayb galay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha xildhibaano gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta qaar ka mid a gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo marti sharaf kale waxaa sidoo kale munaasabadda qayb ka ahaa kooxda banaadir bown oo soo bandhigay heeso ay ku dhiirigelinayeen xulka qaranka toddobiyo toban jirada soomaaliya ugu horeyn waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir basma caamir shakeeti munaasabadan qiimaha leh ee sharafta leh ee maamulka gobolka banaadir ay ugu talagaleen cayaartooydii tobani toddoba jirada ee koobka bariga iyo bartamaha afrika kusoo guulaystay inaan annagana maamulkeennii kaalinta ugu horeysa aan ka qaadano gudoomiyaha xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed cali shiine oo dhankiisa hadlay ayaa soo dhaweeyey kulankan isagoo sheegay inay si dhow ula shaqeyn doonaan ciyaaryahanada hore waxaan rabaa inuu mahad celiyo ilaahay ka sokow duqa magaalada muqdisho oo cawada xafladda ciyaalkan u sameeyey waxaana is leeyahay dhallinyarada toddoba toban jirada ka yar waxay soo hooyeen guul aad u weyn oo in soomaaliya inayna ula geed gaarin waxaan rajaynaynaa haddii ilaah yidhaahdo maxamed barre wuxuu leeyahay aniga nasiibkayga waayo anigana waxaan isleenahay nasiibkiina waayo laakiin waan isku tarsanaynaa
xildhibaan beerey wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha mudane maxamed bare maxamuud oo dhankooda hadlay ayaa ballanqaadyo kala duwan u sameeyey dhallinyaradan runtii caawa waa habeen farxad leh munaasabad runtii qiimo iyo qadarin iyo maamuus gaara ee runtii leh waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho maamuuska runtii uu u sameeyey haliyeeyada qaranka soomaaliyeed oo aan isleenahay waxay mudan yihiin intaas iyo in ka badan runtii waxaan isleenahay guulaha waa isdaba yaalliin sanadka laba kun labaatan iyo labo waa sanadkii guulaha waaye caawa kolley waxaa waaye waxaan u damaashaadaynaa ama u dabaaldegaynaa farxaddii guushii taariikhiga ahayd ay noo keeneen xulkeena qaranka tobaniyo toddoba jirada haddaan waxyar dib u xasuusta u celinno labaatan iyo toddobada setembar halkani waxay ahayd meeshii aan ku dhigannay gogoshii sagootinta iyo ducada meesha ducada ka bilaabata waa halkan caawana waa guddoomiyaha wuxuu ku mahadsanya caawa guddoomiyaha wuxuu ku mahadsanya inuu taariikh dib noogu soo celiyo oo uu inoo soo xulo meeshii aan ku ducaysano ducada aan ka bilaabno ducadii guusha meeshii ka bilaabna halkaan ahayd toddobiyo labaatanka setembar marka waa mahadsanya guddoomiye yuusuf inuu caawa xasuustaa na soo geliyo insha allah waxaan rajaynaynaa halkan dheeraa na sugaayo sideedda abriil labada kun saddex iyo labaatanka safarkii algeria na sugaayo insha allah waxaan rajaynaynaa hoolkan maadaama aan isleyna ama hoteelkan xoogaan isleyna amuu bitigii nasiibkii ducadaba laydinkugu aqbalay halkaana ducada kale ku dhiganayna insha allah
waa u mahadsan yahay weliyaheena cali aadan oo inooga warbixinaya warbixintaasi iminkana haddii aynu eegno dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay dadkii kusoo dhaawacmay buulo barde iyo sidoo kale jallaqsi oo gudaha magaalada muqdisho la keenay waxaa magaalada muqdisho laga soo dejiyey dadkii kusoo dhaawacmay qaraxyadii ismidaaminta ahaa ee shalay ka kala dhacay degmooyinka buulo barde iyo jallaqsi ee gobolka hiiraan qaraxyadaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimashihii dhaawac dowladda federaalk soomaaliya ayaana diyaarad gaara waxay ka dirtay muqdisho islamarkaana waxaa loo diray dadkii ku dhaawacmay jallaqsi iyo buulo berde iyadoo laga soo dejiyay dadkaasi magaalada muqdisho haddana lagu dabiibayo qaar ka mid a isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho haddaba dadkaas markii muqdisho la keenay ayaa dowladda federaalk soomaaliya madax ka tirsan waxay ka warbixiyeen ee dadkaas laga soo dejiyey muqdisho ee dhaawacyada ahaa
anigoo ku hadlaya magaca hay-adda maareynta musiibooyinka ugu horeeya guddoomiyaha hay-adda mudane maxamuud macalin iyo tiimkayaga waxaan u taagannahay annaga iyo gobolka banaadir uu igala joogo xoghayihii gobolka uu haddana naga baxay guddoomiyihii gobolka banaadir waxaan u taagannahay dadkii dhibtaasi ay ku soo gaadhay goobtaas qaabkii caafimaadkooda iyo dhaawacooda looga shaqayn lahaa ayaan u taagannahay annaga ka hayad maareen musiibo ahaan xogtan markii la helay qaybta gurmadka degdega ah oo new york oo ayaamahan aan howl gelinnay xogtan wakhtigii ay heshay isla markiiba waxay isku aadisay qaabkii dadkaas loo soo qaadi lahaa wixii dhaawac ah wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto isla wakhtigiiba waxaa la diray diyaarado elokobtor ah waxaa lagu soo qaaday isla dadkii haddoo aan taagannahay digfor waxaa la keenay dhaawacyadii annaga way naga go'an tahay kahaayad maareen musiibo ahaan iyo qaranka oo dhan in aan shacabkayaga dhibta la qaybsanno hadday majaaca jirto iyo haddii amni jiro labadaba amni darra jirto labadaba annagu waa ka shaqaynaa insha allah haddii ilaahay yaro hadda hay-addu waxay ka shaqaynaysay dadkii beledweyne dhibta ku soo gaadhay labadii asbuucoo lasoo dhaafay wixii digfeer waxba lagaga qaban waayey in dalka dabaddiisa loo qaado insha allah haddii ilaahay yidhaaho ilaa biri ilaa saa dambe waxaan jecelnahay dadkaas oo cusbitaalka digfeer waxba lagaga qaban waayey inaan dalka dabaddiisa u qaadno haddana kuwan la keenay haddii ilaahay yidhaaho haddii uu cusbitaalku xaliyana waa alxamdulilah hadduu xallin waayana insha allah broseskooda iyo nidaamkoodaan bilaabi doonnaa waxaan u qaadi doonnaa dalka dabaddiisa insha allah haddii ilaahay yidhaaho waxaan marka hore ka tacsiyeynaynaa dhammaan intii ku dhimatay waxaan leenahay allaha u naxariisto intii maaragtay ku dhaawacantana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdega uu rabbi subxaana wa tacaala uu siiyo ka maamul gobol banaadir ahaan guddoomiyihii iyo guddoonkii gobolka annagoo wada jira ayaan waxaan u soo gurmannay inaan u nimaadno dadkii dhibaatada ka soo gaartay labadaas degmo siday daryeel ay ugu heli lahaayeen oo maaragtay aan ku hubsan lahaynay meeshii lagu dabiibaya oo isbitaalka ahayd ayadoo ay nala joogaan hay-addii maaraynta musiibooyinka qaranka ayuu nala jooga agaasimihii iyo dhammaan dawladda oo maaragtay ugu sarreeya madaxweynaha ilaa qof kastoo mas-uula oo mas-uuli layska saaray in wakhtiga lagu jiro dagaalka in ummadda loo gurmado arxawayaasha waxa ay dhibaatada ay sameeyaan in ummaddii dhibka ay ku gaarsaan loo wada gurmado dhibka ay geystaanna aan maaragtay aanan ummadda uusan cabsi gelinayn
intaasi ayna kaga gudubno kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo ka warbixinayay dhaawacyada qaraxyadii ka dhacay degmooyinka buulo barde iyo sidoo kale jallaqsi oo la keenay magaalada muqdisho
halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiha dalsani muqdisho markaana akhbaaraadka dibadda xawaalwadareedyo looga shakisan yahay inay ahaayeen dad muhaajiriin ah ayaa laga helay wadanka malaawi dowladda malaawiya ayaa waqooyiga dalkaasi ka heshay xabaalwadareedyo ay ku jiraan haraaga shan iyo labaatan qof oo looga shakisan yahay inay ahaayeen tahriibayaal ka yimid dhinaca etoobiya sida ay booliisku sheegeen arbacadii shalay qabrigan waxaa la helay koor dambe oo talaadadii ah balse oo aan xirnay aagga waxaan bilownay inaan maanta soo saarno ilaa hadda waxaan helnay shan iyo labaatan meyd ah ayuu yidhi afhayeenka booliiska beter kalaya oo la hadlay a f b booliiska ayaa waxaa ku wargeliyey dadka duulada oo ku nool deegaanka emsimba oo qiyaastii laba boqol iyo konton kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan caasimada nigwonke kuwaasi oo ka kor dhacay qabriga xilli ay malab ka soo ururinayeen meel kayn ah waxaan ka shakisannahay inay ahaayeen tahriibayaal sharci darro ah oo loo waday koonfur africa iyadoo loo sii marinayo malaawi ayuu yidhi afhayeenka booliska beter kalaya lagu magacaabo waxa uu intaasi ugu daray in cadeymo laga soo ururiyey goobtaasi ay muujinayeen in dadka la dilay ay ahaayeen rag etoobiyaan ah oo da-doodu ay u dhexeyso shan iyo labaatan ilaa afartan sano jir waxa ay boolisku sheegeen in meydadka la soo saaray la dhigay qolka meydadka lagu keediyo si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo malaawi waa marin caan ah oo ay maraan soogaloodiga sharci darada eh, ah ee ka yimaada bariga afrika ee loo tahriibiyo koonfur afrika oo ah wadanka ugu eh, warshadaha badan qaaradda iyo eh, soogaloodiga saboolka ah ee ka imaanaya meelo kale oo isdhaqaaradda afrikan ah guud ahaan dhegeystayaal waa naga intaa warkii duurnimo oo aad duurnimadan kala socoteen raadiga dalsani muqdisho
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la helyaabaa tala la hel